إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari ayaa ku nafwaayey dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka iyo maamulka fur galbeed ku dhex maray magaalada ceelberde ee gobolka bakool ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weeraro waxay ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka ah dowladdiini ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey xubno ka tirsan dacwada iyo qadaha walaayadda islaamiga ah ee bakool idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay baahisay naftii hurihii saddexaad ee qaybta ka ahaa camaliyaadkii lagu dahafuray weerarkii lagu soo afjaray ciidamadii uganda ee ku sugnaa magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose shil gaari oo khasaare nafeed geysay ayaa ka dhacay deegaan uu ka arrimiyo maamulka somalilan inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kudhowaa toban askari ayaa waxay ku nafwaayeen dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka iyo maamulka fur galbeed ku dhex maray magaalada ceelberde ee gobolka bakool ciidamadan ayaa waxaa la sheegay in qaad ay ku dagaalameen islamarkaana waxaa geeriyootay sagaal askari oo ka mid ahaa waxaa ku jira sarkaal lagu magacaabo saliid dhowaan ay ahayd markii magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ay ku wada dagaalameen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka fur galbeed halka oo khasaare uu ka dhashay ciidamada shisheeyaha la shaqeeya ee u xil saaran inay la dagaalamaan ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa mararka qaar dhexdooda sidan oo kala dagaalama waxaana uga dhinta askar halka kuwo kalena uga dhaawacmaan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weeraro waxay ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka ah xashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee la shaqeeya haddii aynu ku bilowno dhanka gobolka shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas shabeellada hoose waxay xalay weerar saf ballaarana ku qaadeen fariisamayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeendheelmada ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka uu kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toos ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin heelaboorka degmada baraawe halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta howlgallada shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xalay islamarkaana lala beegsaday ciidamada shisheeye waxaa ka mid ah weerar lagu qaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ee ku sugan deegaanka buurcalow ee hoostaga degmada baraawe isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen xera ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka buundada beriire ee hoostaga degmada afgooye isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalo weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ah ee buundada deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye dhanka gobolka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano xera koobaad ee degmada diinsoor dhanka gobolka laamow ee ku jira gumaysiga kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulkaas waxay saacadii lasoo dhaafay weerar culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan kuwa kenya ay kaga sugnaayeen deegaanka maygay ee gobolka laamow dagaalka ayaa waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ciidamada kenya gaaray khasaare iyadoo dab xoogan oo ka kacay xeradii ay ku sugnaayeen kadib markii ay haleeshay rasaasta ay tuurayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladdiini ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey xubno ka tirsan dacwada iyo qadaha walaayadda bakool maxamed mudi axmed abuu muslim ayaa warkan inoo haya dowladani diiniga ah ayaa loo soo gebagabeeyey makaatiibta dacwada iyo qadaha wilaayada islaamiga ah ee bakool dowladan oo soconaysay muddo toddoba cisho ah ducaadda iyo qadaha degmooyinka deegaanada wilaayada bakool lagu barayey duruus sharci ah oo ku saabsaneed elektroniga waxayna soo barteen kombyuutarka isticmaalka shaamilada iyaga oona soo qaatay casharo kale qaar ka mid ah ardaydani soo qaadatay dowladani oo iskugu jiraan ducaad iyo qadaha degmooyinka deegaanada oo ka warbixinaya duruusta ay ku soo qaateen dowladda todobada maalin wadmaynayn dhankaas todoba bilood lianna wali todoba bilood la faa'iidaysadin haya ka faa'iidaysani tan waliba ku midata min barakaati jihaadka ku midata waxyaabaha haddii jihaadka khaarijeedi rooga todoba bilood iyo inku badan lunkubaradaaniyo ilaahay subxana watacaala todoba maalmood yan inka suurtageliyey marka tamaraadka jihaadkana ku midata maydhara koray hata lan horti handhoole ay gobolka kooyay waana wayboa handhooga infiiga mehno hata midan war aragoo gale yaa wayboaha matalaan lianna mayboaha arante meelona wayboaha kudadaarani meeli baahida foolunku nunku qabnoonmuku gorodaan marka ilaahay subxaana watacaala hanig nicmooyay nicmadaas maybaa iskulaha ilaahayaa iskulema hadiye
dowladan sida maamulka uu tilmaamay in wax badan ay iska bedeli karto habsami u socodka ducaadda iyo dacwada garsoorka siina kordhin karto howlahooda shaqo qaybta kombyuutarka waaliga wilaayada islaamiga bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa sheegay in maamulka howlwadeennadani makaatiibta ah ugu doortay in ay dowladani ay qayb ka tahay kuwaas oo muraayad u yihiin camalkan runtii mulakar lamadu maktab walaa wilaayadan doorati ducaadda iyo qudaadanha kolley waa isku waadax lankarsa dareemo karo waa culummadii waaye oo camalka markan haayeen muraayad ceelkii laha aroorayo yoo marka may la rahay in la dhiso aqoontiyo kor lan qaado wasaa'ilka baxtigii marka may la rahay laku saho aaladii yoo adeegsado fadeno walku baarad fadengna lan towfgiriyo lahan diyaariyo allah baa kamahadsan geeka may ahaa waqtigu una roogna ducaadda haddii ata degmooyinka lang hadda laabtoob an haysan male brojectorna saas oo kale dhinaga qudaada oo kale dhammaan maxkamadaha wilaaya islaamiga bakool maxkamad hadda mana laabtoob an hayna ma jara saas ma dhammaantii wada haysadaan marka insha allahu tabaaraka wa tacaala iyadoo duruufta ka heeran hadda maana laka shaqeeyahay la ogyiila lagaba iyo halsan iyo bar wilaayadan diyaar garoowaasi barnaamijka uu sugahay in marka ma mar un laku guulaysada insha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahayna kama hadsanyi waana ka guulaysani sidoo kale munaasabadda waxaa goobjoog ku ahaa culimo iyo waxgarad dadkii dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa la guddoonsiiyey qofkiiba hal kombyuutar gunaanadka munaasabadda ayaa soo gebagabeeyey afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bakool malaaq maxamed nuur isagoo sheegay in uu soo dhoweynayo tallaabadan uu ku dhaqaaqay maamulka wilaayada maylana eediyada handhowaayan garbi gaashanga ka noqob ahaan tan may argahaynay runtii dadaal badan oo u muuqdo oo handhoolin ku laabada koran mayna xusid mudanna aqoonta hadda geeka ma aragnay aqoontan ku muhiimsan waay aalada geek wala walalka barado aalad waaye maalamo oo eh toddoba maalmood ee ragin waxyaalaha sheegohay oo ka baradeen runtii tamani badan baana geliy waa wal runtii eedan qiimo badanu mayna tusiyo kortee marka tusiyaase mar labaad iyo mar saddexaad sheegay ilaahay lanka hob korun sheego in walwalba ilaahay aan fududaayo idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaabul mujaahidiin ee alandurs ayaa xalay waxay baahisay codka naftiyey horihii saddexaad ee qaybta ka ahaa raggii daahfuray weerarka lagu soo afjaray ciidamada uganda ee ku sugnaa magaalada bulomareer ee gobolka shabeellaha hoose maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo haya xalay waxaa la baahiyey dardaarankii saddexaad ee uu ka tegey mid ka mid ah raggii naftood hurayaasha ahaa ee u daatay saldhigga ciidamada yuganda ay ku lahaayeen magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose maadey macalin xuseen oo loo yaqaanay qacqaac waxa uu ka dhashay beesha elay isagoo afar iyo labaatan sano jir ahaa ayuu u dhaqaaqay camaliyaddan waxaana uu reebay oo uu ka tegey fariin dhinacyo badan ku socota ugu horeyn waxa uu risaalo kulul u diray shashaayaha afrikaanta ay ku soo duulay waddanka kuwaas oo taageero xoogan ka helaya maraykanka iyo xulafadiisa maybadlaha gaalada oo waddanka kuduuli oo saliibiga iyo waandheeska kenyaata murtadiinta etoobiyaanka iyo meel kasta kuduuli maybadlaha mayba in sheegay waddanka kan waddan oo adowdlika fadowma e waddankun waddan muslimiin waddankuman dhalan waddan shooka taben maybad lahaa gaaladaasay yahuudasay oo mareykan araan oo mihakaha katabi wadanshi katabi inta muslimiinta kadhabaatay maybad lahaa mareykankaasay wadanku iska katabay iwala dabadhilifse oo la jer maybad lahaa wadanku iska katabay haddii wadanku katabay insha allahu mayba hobisen toobisheen walaalo oo mayba mujaahidiin oo rijaalin in rogan insha allahu wuxuu muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay inuu u dhaqaaqo camaliyad galaafan doonta nolosha in ka badan laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada uganda aad iyo aad aan faraasana geeglakrow maalintan horta wal aad farahada aad iyo aad ang moogad maybwa galbagna danwaa kuqosolay akhi maybwa may barajeeyaay insha allah ilaahay subxaana watacaala guud lakarajeeya wal welba haddaad ilaahay karajeeyt maybas dhaban weydiid ilaahay makuwaayas insha allah mayba foolba ana geegan faraasnaa aan o gaarey weedada oo ilaahay subxaana watacaala raaligelifadaa ilaahay subxaana watacaala diinsha inta kornagada kitaabsha kornagad raadis kornagad ansood insha allah maanta geega foola mayba inkamugada insha allah jinnaada mayba ay arafayta yuwaan dheeskase insha allah maybwa intan lafaay ka burburiyo dha'aanka i dhiigay maybwa meelaga bahno ilaahay subxaana watacaala ka raaligeli geeg horta aad iyo aad wal aan ha koobo korme geega faraasna naftii huremaday macalin xuseen waxa uu markan la hadlay dhallinyarada jihaadka ka fadhiya dhallinyaradaasi oo jihaadka fadheeda mayban sheegay ilaahay subxaana watacaala ka obsadeen dhallinyaradaas geeg ilaahay subxaana watacaala nicmasi oo shaab kuweele ilaahay subxaana watacaala tan jihaad waa waajib kuweele oo meel ka surooga oo jihaadku sooda oo hata geeg jihaadka fadhi gaalada maybaa wal dhisaayan oo gurin rinjaayayan wal kasta mayba dawadhalhum eh oo jaasoosan eh oo hatana dhalinka fadhiyan jihaadkaas oo wadanshon lahka duuli oo duliga inanska qaadayn maybaa laha dhallinyaradasi ilaahay ku obsadeen war buloon walma keentaraw kee madeed buloonka mashguul ilaahay subxaana watacaala ku obsadeen ugu dambayntii kelimadda qaacqaac waxa uu ku wajahay oo uu kula dardaarmay ciidanka mujaahidiinta ah ee isugu jira ansaar iyo muhaajiriin kuwaas oo dhiigooda bixiyay si ay u difaacaan duulaanka ka dhanka ah shareecada islaamka walaalahaas oo muhaajiriinta wadansho kii jiroodi ilaahay subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala amalsho madaya walaalahaas muhaajiriinta may badlaa sawiran yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabid wattaquu llah lacallakum tuflixuun sawiran maybwa gumeys isinlisinkaa isin baraytan oo wadankan ka tabteen oo walaaliin oo waalidiintiin qaraabinka ka tabteen ilaahay subxaana watacaala dartiisan bateen ilaahay subxaana watacaala siin hifdi walaalay muhaajiriinta maybadla ilaahay hasiin suusaasan sheellaah umrada ilaahay maybadla horta maskantin hor maybwa nuur siin kuwaal ilaahay maybwa isina siin hifdi maybadla walaalahaasi umradaas oo maybwa jihaadka ka sawiraayan dhabkas wal kasta fikrid kasta may badla ilaahay fikrid oran ziyaadi may badla ilaahay masqaanti oran ziyaadi walaalaas may badla ilaahay hifdi sawiran asabru may bua inta laka sawiro dhabka walwalbisin oo siin gobsad ilaahay subxaana watacaala intala saartaan si kastaba ha ahaatee dardaaranka qacqac waxaa ka horeeyey laba dardaaran oo horey loo baahiyey una jeediyeen halyeeyo ka mid ahaa raggii fuuriya camaliyaadkii nafhurnimada ahaa ee lagu daafuray dagaalkii taariikhda gale ee ka dhacay magaalada buulomareer oo ciidanka mujaahidiinta ay ku laayeen askar badan gacantana ku dhigeen maxaabiis ka tirsan ciidamada uganda shil gaari oo khasaare nafeed sababay ayaa ka dhacay deegaan uu ka arrimayo maamulka somalilan maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya wadda u dhexaysa magaalada berbere iyo shiikh ayaa waxaa ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare isugu jira naf iyo maal intaba wuxuu yimid shilkan kadib markii uu gaari ku rogmaday waddadaasi waxaana saarnaa gaariga rakaab khasaaraha nafeed uu dhaliyey ayaa wax uu gaarayaa dhimashada hal qof ah halka laba kalena ay dhaawac ka soo gaareen dad ku sugnaa goobta uu shilka ka dhacay ayaa usoo gurmaday dadkan uu gaariga la qalimay waxaana qofka dhintay iyo labada qof ee dhaawacantee la geeyey isbitaalka magaalada berbera shilalka gawaarida ayaa aada ugu sii badanaya meelaha uu ka aramiyey maamulka somalilan iyadoo taasi loo aaneynayo maamulkaasi aan wadooyinka si fiican u dhisin iyo darawallada gawaarida oo si xowli ah u kaxeeya walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa xaflad soo dhoweyn ah waxay u qabatay culumadii ka qayb gashay shirweynihii labaad ee jihaadka bariga afrika mahad cubayd ayaa warkan faahfaahinaya kulankan soo dhoweynta ah ay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka u qabatay culimmadii iyo waxgaradkii ka qayb galay shirkii labaad ee jihaadka bariga afrika intii uu socday kulankan waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan iyadoo la isla qaatay sidii loo dhaqangelin lahaa go-aanadii ka soo baxay shirka ugu horreyn sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudde iyo sheekh maxamed axmed balli ayaa wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka uga mahad celiyey soo dhoweyntaay u samaysay culimada shirka ka qayb galay man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh marka wanaagga iyo martiqaadka maanta walaayadu ay u samaysay culammada haddee mukaafa'ada waxay noqon inaan u ducayno mar walba sidaan unbay walaayadu gobol uu fiisaa iyo martiqaadkan marka muddo xogaha la kala maqnaado ama shaqooyin la kala aado ama shirar ay dhacaan oo laisu soo laabto jalsadan waa ta'yiid oo shirkii weynaa ee mu'tamarkii bariga afrika inaan maanta ayidna iyo wixii ka soo baxay inaan tadbiiqin waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waanaan macnaha waxa weeyaan idinku mahadinaynaa haaniyan fadhigu wuxuu ahaa shirkii dhacay iyo isku tagii hadduu shirkii soo dhammaaday iclaamkuna waa sheegay shir ballaaran oo laysugu yimid oo sharaa'ixda bulshada hadday culummo tahay hadday nuqabo tahay hadday qiyaado tahay ujeedka iyo hadafkuna uu ahaa in diinka ilaahay kor loogu qaado sheekh cumar xayaakallah iyo sheekh xasan takar ayaa iyaguna soo qaatay qaar ka mid ah go-aanadii ka soo baxay shirkii wadatashiga ee jihaadka bariga afrika waxayna sheegeen inuu caddaa hadafka shirka loo qabtay haatanna lagu guda jiro sidii loo dhaqangelin lahaa arrimihii lagu heshiiyey waxaana laga duulayey wa amruhum shuuraa baynahum cadowgaa saa'ilka ah hadda wejigii labaad la baxay oo leh duulaan baan soo ahay sidii la iska celin lahaa muhiimaddu taabay ahayd ka taana waa la go'aansaday waana la isla qaatay tii baana hadda lagu socdaa hadda ragga socda amase ragga hadda wax tanfiidinaya ama ragga maaragtay hadda wax qabanqaabinaya ayadii unbaa la qabanqaabinaya hadday xag milatari tahay xag siyaasad tahay xag tacliim tahay xag shacab iyo kicintii tahay ayadii unbaa lagu jira runtii mu'tamarkan islaamiga ah wuxuu xambaarsanaa dhowr risaalo ayuu xambaarsanaa siday walaaluhuba sheegeen kow wuduuxul hadaf wuduuxul qagaaya haayadii danta laga lahaa way caddayd oo waxay ahayd irdaa'u ullahi jalla wacalaa ilaahay raalligelintiisa waxaa kaloo xambaarsanaa wuduuxulhadaf hadafkuna wuu caddaa wuxuu ahaa atasadii lilqaswi asaliibiyi caamatan wa nasaara alxabasha khaasa ugu dambayntii waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abuucabdallah ayaa ku dhawaaqay guddi ay wilaayadu u magacowday hirgelinta go'aanadii ka soo baxay shirka dhammaan si allaale sidii ummadda lagu gaarsiin lahaa ayaa laisla qaatay waxaa kaloo laysla qaatay in la sameeyo guddi guddigaas oo loogu magacdaray guddiga dhaqangelinta go'aanadii ka soo baxay shirweynihii labaad ee bariga afrika aad iyo aad baana insha allahu tacaala loo soo dhoweeyey qadiyadaas waxaana loo magacaabay ilaa iyo toddoba xubnood inay ka qayb qaadan doonaan waxaana ka rajaynaynaa insha allahu tacaala shaqadaas inay si wanaagsan u gudan doonaan waxaa ka mid ah raggii loo magacaabay guddiga tadbiiqinta waxaa ka mid ah mas-uulka dacwada gobolka mas-uulka maktabu tarbiya wa tacliim wilaayada jubbooyinka sheekh maxamed axmed balli waxa weeyaan waa culummada wilaayada sheekh cabdiwaaxid muudey waa culummada wilaayada ayuu ka socdaa malaaqbiyey waa nuqabada wilaayada jubbooyinka waana raggii ka qayb qaatay shirkii bariga afrika suldaan cabdiqani waxa weeye naqiibka guud ee wilaayada jubbooyinka isaguna waa dadkii ka qayb qaatay shirkii weynaa ee bariga afrika ugaas axmed isaguna sidoo kale waa raggii ka qayb qaatay shirweynihii weynaa ee bariga afrika marka dhammaan toddobadaas xubnood ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay fulin doonaan go'aanadii ka soo baxay shirkii bariga afrika dhowaan ay ahayd markii shir noocaan ah oo lagu soo dhoweynayo culimmadii ka qayb galay shirka wadatashiga ee jihaadka bariga afrika lagu qabtay magaalada buulofulay ee wilaayada baay warka wargeysaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa